aad baad umahadsan tahay mahad cubeyd waxaan ku suganahay gudaha xaradii ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada belire ee gobolka shabeellaha hoose halkaa oo ay xalay ka guureeyeen ka gadab markii ay cafidba aanu la soo deristay madaafiicna ay kala kulmeen ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin oo ku garaacay iyadoo ay xusub mudan tahay in shalayna lala wareegay saliid oo u dhexeeya berire iyo afgooye halkaas oo boondo muhiima ku taalla toddobaad muddo laga jooganaa ciidamada xarakada shabaab almujahidiin sidoo kale libintu ay ku raacday dagaal ka dhacay magaalada owdheegle oo iyadana buunda ku taalo magaaladan oo buunda ku teelay oo muhiimna dowladda federaalka u arkaysana ciidamadu xalay ayay agaan wax ka dayeen markii naftooda ay u baqeen iyagoo ka baqay saaka in lagu soo jarmaado oo wixii ka dhacay saliid iyo wixii ka dhacay owdheegle oo kale iyagana ay qabsadaan waa tahay saakay marka waa tahay maadaama hadda xerada gudaheeda aad ku sugan tahay maxaa kuu muuqanaya indhahaagu qabanaya waxaa ii muuqanaya dadka ku dhaqan magaalada beriga iyo nawaaxigooda oo isugu soo baxay xerada islamarkaana waxay guranayaan agabyo iyo qalab kala duwan oo tiro badan oo ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen waxaa kamid a waxa halkan laga qaadanaya raashin waxaa kamid ah jiingado waxaa kamid ah alwaaxyo waxaa kamid ah joodariyo waxaa kamid ah faardiiq waxaa kamid ah fuustooyin iyo wax tiro badan oo qaarkood xataa aanan magacooda sixi karin ayaa kamid ah dadkuna aad bay u faraxsan yihiin waxayna ii sheegeen in xarakada shabaab almujaahidiin ciidamadooda ay u fasaxeen in ay qalabkan gurtaan waxaa kaloo halkan ka muuqda ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin meel meeshaan ah waxaa yaala rasaas lai sheegay tahay tankoriga dhishiika ka dhacda waxaa kaloo lai sheegay in rasaasta laga helay xeradu ay intaa ka badan tahay oo ciidamada qoryihii uun ay qaateen laakiin wixii kaloo meesha yiilay maaragtay ishageen way ka tageen hadda waxaa ii muuqda ama waxaa ila jooga qaar kamid a ragga ku dhaqan ee magaalada berire fuusto weyn ayay bilbilinayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maanta kasanahay deegaanka berire inaan joogno murtadiinta oo ka arareen raashinjo shibaasho rasaasho alaabtii oo dhan waa ka arareen maanta baad maanta qaniimo ka jirnaa iidan mujaahidiin waana u qaseen alaab qaniimoysna ayaan
fusuwanaad bilbilinaysan maxaa ku jira marka waa fusu shidaal oo buuxi hay shidaalka marka inaad iibsaana doonaysa hay marka xageed ka keenteen harada keen harada hay yaa idin fasaxay xarakada noo fasaxday waya dadka deegaankan berri ku dhaqanaad kamid ahayd bal ka war maxaa dhibaato ku qabteen ciidanka dowladda federaalka wallahi ciidanka dowladda baa tahay dandar iyo baxan iyo bagaal rabsh iyo food aanu dhibaataya dhibaatadas marka waad ku faraxsantiin inaad ka tageen aad iyo aad wayahay niman kale odayaal ayaa iyagana hor muuqda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaaga maxamed layidha maxamedow maxaad sidataa shirada sidataa waa iskoobaaniga qalabka la yidhaahdo oo ciidamadu ay kutuarada oo sida busaa u eg a nin kale ayaa wadanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaaga maxaad sidataa kaladuwanadeys waxaad u taqaanaa maradan bustaa u eg oo maarata inta siliga lagu wareerejiyo lagu shubo si ciidamada difaac uga dhigtaan maxaad ku dheemaysaa marka dameeraha saaray dameeraha saaranaysa oo kilada uga dhigaysa za uga dhigayna ku raraysa saas waay waya meeshaan adigu mahirbaadiyaa tah irbaadiyaa guurtaa oo guurta ah marka inaad meesha wax ka hesho darteed waa usasaagin hay halkan maa jirto ma jira xabadaana kasoo geli jirin xabade xabadaada kasoo geli jir macnaha ciidamada xabadiis kasoo yimid dowladda federaalka hay hadda saakay ciidanka xarakada shabaab almujahidiina joogo wax badan ayaa laidinku dhigi maya waa ugu faraxsanah
waa tahay cabdulaahiyow annagoo mar weliba waktigana ka faa'iidaysanaynaa hadba dhacdada soo korortana ee la falgelaynaa waxaan ku weydiinayaa xerada sidan u baaxadda le ay dadku daldalanayaan ilaa iyo hadda baaxad nuuce ahay leedahay intayse la eg tahay sidayse u taallaa haddii aad dadka ku dhegeysanaya aada u surayso horta xerada aad bay u weyn tahay dhinaca webiga shabeelle ayaa ka xiga oo lagama soo geli karo dhinac kalena iskoobaaniga qalabkan la yidhaahdo oo ciidamadu ay xerada ku shubaan ee difaacyada ayaa ku wareegsan kolley runtii sida ay u dhisan tahay waxaa loogu talagalay inaan gudaha loo soo gelin waxa badda banaanka kasoo riday mooyaane sidaas oo ay ahaydna ciidamada dowladda federaalka naftooda ayay ku aamin waayeen oo nafta orodka ku aamintay xalay xilli ummadda hurdaysa ayaa nafta orod ku aamintay oo halkan ay ka guureeyeen waa tahay ugu dambeyntii deegaanka beriire ee aad haatan ku sugan tahay ciidamada dowladda federaalkuna ay ka carareen ahmiyad nuuce ayuu leeyahay ayaa la dhihi karaa ee marka la fiiriyo halka uu dhaco runtii deegaankaani waxaa ku taalla boondo muhiim ah gobolka shabeellaha hoose maadaama weliba shabeelle uu maro magaalooyinka ku yaala qaarkood buundooyin ay leeyihin meelaha buundooyin kale ayay beegsanayeen ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah oo ay ku fekerayeen in xarakada shabaab ulmujaahidiin gaadiidkeedu uusan soo gudan islamarkaasana ciidamada duulaanka aysan u fududaanin in webiyada webiga ay isaga tallaabaan runtii waa meel muhiim ah meelo kala duwan difaaci u ahayd waxaa kamid a meelo difaac u tahay muqdisho waxaa kamid a afgooye waxaa kamid a lamber konton iyo lamber lixdan oo ciidamada shisheeye ay joogaan muhiim ayay u ahayd waxaadna ku ogaa kartaa inay muhiim u ahayd hadda ka hor duulaan bay ku qabsadeen xillaan qiyaasaya inay ahayd laba kun saddex iyo tobankii duulaanka kadib haddana muddo markay deganaayeen laba kun shan iyo tobankii way ka carareen markii muddo dagaal ku socday haddana duulaan baa lagu soo celiyey oo waxaan umalaynayaa muddo hadda aada u dheer baa ciidamada dowladda federaalka ah ay degan yihiin hadda ka horna waa lagu galay oo xarakada shabaab almujahidiina qaarkood ka xasuuqday marka meeshaana waxay ahayd meel ay u arkayeen lama dhaafaan ayada iyo saliid iyo meesha mid bay u ahaayeen saddexda buudana ee gacanta ku hayaan waxaan xasuusanaa in dowladda federaalka ay ku doodi jirtay in xarakada shabaab almujahidiin ka ilaalinayso meel buundane inay degaan waxaa la socotaa magaalooyin badan oo hiiraan iyo ka tirsan shabeellaha dhexe inay weli degan yihiin shabeellaha hoosena ee sidaas ayay ahayd hadda marka saddex buundo oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ayay xarakada shabaab almujahidiin gacanta ku haysaa cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay